wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka daafurtay kulan aqoon isweydaarsi ah oo ku saabsan sida ay haweenka uga qayb qaadan karaan nabadda iyo amniga kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay haween ka tirsan baarlamaanka soomaaliya haweenka kala yimid maamul goboleedyada dalka iyo marti sharaf kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka soomaaliya cabdixakiin jimcaale aadan ayaa ka waramaya ahmiyadda kulanka barnaamijkeenna maanta waad arkayseen siduu noogu bilaabay macalinkeenna maanta halkaa noo jooga doctor bashiir sida uu falaqaynta leh uu barnaamijka u daadihin doono iyo sida ay u socon doonto asagaa noo furfuray oo barnaamijka siduu u socon doono labada maalin tababarka halkan aan u joogi doonno waxaan rajaynayaa in tababarka u noqdo mid miro dhal ah wax ka soo baxaan laba maalin oo fursad ah oo ummadda soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeed gabadha joogto lawicaddo iyo tan joogta raashkamboni fursad ee helin inaad hesheen maanta idinka halkaan fadhidaan marka waxaan rajaynayaa in fursadahaas sidai ay yihiin loogu faa'iidaysto oo aad dib ugu celisaan sida dadka maamul goboleedyada ka yimi xildhibaanada kokaska guddiyada kokaska ka tirsan maanta halkaan fadhiyo in nabadaynta iyo waxaa laga hadlaya amniga waan ognahay ummadda soomaaliyeed xaaladda ay soo martay iyo maanta meesha la joogo waxaa lafdhabar u ahaa dumar baa lafdhabar u ahaa haddayse dumar ahayn dalkan maanta meesha u jooga ma joogeen xaqiiqada marka dumarka soomaaliyeed waa dadka uga adkaysiga badan waa dadka uga nidaamka badan guri walba oo laga soo baxo oo qof ka soo baxo dee hooyo soomaaliyeed aa ka soo bixisay
qaar ka mid a haweenka ka qayb galay kulanka ayaa sheegay in haweenka yihiin lafdhabarta ummadda soomaaliyeed haweenku waa lafadhabarka ummadda soomaaliyeed sidaa daraaddeed wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka waxaan aada ugu boorinayaa dadaalka ay waddo dardargerinta ay ku jirto haweenka soomaaliyeed in ay noqdaan haween isku tiirsan ayagaa nooga dhow oo ku dhex jira annaga miiskii baan joognaa in naloo fududeeyo in aan gaarsiino gabdhihii reer galmudug oon ka soo tagnay si ilamida gabdhahan walaalahey maamul goboleed dowlad goboleedyada ay ka socdaan waad maqlaysaan masiibooyinaa jira abaar rafaad markii laga soo baxayna roobab iyo daayadaa yimi haweenka ka qayb galay kulanka ayaa waxyaabaha la baray uga qayb qaadan doona amniga iyo nabadda dalka